Dowlada hoose ee degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa daahfurtay ololaha dib u soo celinta bilicda magaaladaasi. Ololaha nadaafadeed ayaa laga sameyn doonaa lixda xaafadood ee magaalada Gaalkacyo. Gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Maxamed Cabdirasaaq Daacad oo daahfuray ololaha nadaafadeed ayaa ka waramayo ujeedka laga leeyahay.
waxaa runtii maanta farxad noo ah inaanu daahfurno ololihii bilic soo celinta magaalada gaalkacyo ololahan wuxuu ka kooban yahay afar weji wejiga maanta aan u fadhino waxa weeye inaanu dhammaan magaalada gudaheeda iyo bannaankeeda qashinka yaallaa in laga qaado wadooyinka xiran in la furo geedihuudka magaalada meel kasta ka baxay waa wadooyinkii xidhay oo bilic xumada iyo nadaafad xumada keenana runtii in in la jaro wadooyinka magaalada oo runtii aada u aradan in laga shaqeeyo intaas oo qaybood buu ka kooban yahay sida uu xogayuhu sheegana wuxuu socon doonaa toban maalmood waxaan rabnaa intay hawshaa socoto in si guud bulshada reer gaalkacyood ay uga qayb qaataan waxaan rabnaa muuqaalka ay maanta gaalkacyo leedahay inaannu bedelno inaannu ka dhigno magaalo qurux badan oo bilicsan oo dadku reer gaalkacyood xaq u leeyihiin inay ku noolaadaan waxaan rabnaa ololahan wuxuu ka shaqayn doonaa lixda xaafadood xaafad walba waxaa la rabaa sida hadda ay u soo diyaargaroobeen marka laga shaqaynayo inay bulshada iyo guddiyada iyo xildhibaanada iyo dowladda hooseba si wada jira ay uga shaqeeyaan hadafkeennu waxa weeye inaannu isbedelno inaannu isbedelno oo magaaladayna bedelno weeye haddaanan ka shaqayn nadaafadda iyo wadooyinka shaqo ka mudan oo aanu ka shaqayn lahayn ma jidho mas-uuliyaddaasna waxaa la rabaa inay qaadaan shirkadda u qaabilsan nadaafadda magaalada iyo dowladda hoose gaar ahaan fayadhowrka magaaladan waxaan rabnaa inaannu dadka shacabka ay fahmaan in wax laga qaban karo shacabka dhammaan waxaan ka codsanaynaa runtii inay arrintaas ka shaqeeyaan
ujeedka olaha nadaafadeed ee u qabatay dowlada hoose ee magaalada gaalkacyo ayaa loogu talagalay in lagu soo celiyo quruxda iyo bilicda wadooyinka kala duwan ee dhex maro magaaladaasi